qaar ka mida ardaydii dhammaysata dugsiyada sare ee gobolka awdal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho ah oo dalka etoobiya u fidisay ardayda somalilan ahna digriiga koowaad tirada dhallinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadayay magaalada boorama ayaa dhammayd toddobiyo toban arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka awdal sida uu u sheegay idaacadda v o a yuusuf maxamed cabdi oo ka mid a komishanka tacliimta sare ee somalilan markaa waxaa soo codsaday gobolada awdal iyo salal toddobiyo toban qof baa soo codsaday toddobiyo tobankii qof baanu imtixaan ka qaadnay waxaanu ka qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af ingiriisiga iminka baki toddoba qof baa ka socday lugahaya lix qof saylac laba qof deganla degmada boorme iyo hareeraheeda iyo intakaagdhow baa ka socday dee ardayda aanu imtixaanka ka qaadnayna in si sinaana iyo cadaalada ay ku kala baxaan intii guulaysataa wixii dardaareen loo baahnaa waanu siinay intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka etoobiya ay tagaan maadooyinka wadanku u baahan yahay ee bulshadu u baahan tahay ee baahideena kala duwan wax ka qabanaya sida macalinimada ama educationka hydrologiga iyo biyaha iyo culumta la xidhiidha culumta la xidhiidha beeraha culumta la xidhiidha tamarta culumta la xidhiidha xoolaha aynu dhaqanno aynu ku caannahay iyo kalluunkaba culumaha noocaasa inay soo bartaan iyo culumta la xidhiidha technolojiyadda si baahiyaha kala duwan ee bulshada somalilan ku noole ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku gelayso gobolka awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horreysay ee gobollada la gaadhsiiyo sida uu mar kale tibaaxay yuusuf oo ka mid ah guddida tacliinta sare ee somalilan waana markii koowaad degmooyinka iyo gobollada jamhuuriyadda somalilan ay ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo oo loo kordhiyo maxaa soo dhowaanshaha ama accessibilityga qof haddii noqdo sidii dalalkii afrikaanka ahay madaxka noolkaha ee caasimaddu in laisugu wada imanayay dhibaata imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku ka soo gaari karayo loogu geeyo ayay ma garanaysaa dee waajibka yahay dhallinyarada u fadhiisanaysay imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka etoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooga soo dhoweeyey islamarkaasina natiijo fiican ka rajeeyey imtixaanka maanta ay u fadhiisteen magacaaygu waa muno mukhtaar faarax waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fadhaysanaysaa imtixaanka scholarshipka ee etoobiya waanaan ku faraxsanaa inaan ka qayb qaato insha allah waxaan rajeynaya dee waxbarasho fiican waxaan ka mid ahaa arday sanadka ka qanjiibsay iskuulaadka faanfar marka hore magacaygu waa cabdiraxmaan carab cabdilaahi waxaan ka mid ahay ardayda u fadhiisanaysaa imtixaanka scholarshipka ee etoobiya waanu ku faraxsanay waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda waxaan ku faraxsanaya in maaragta aan helo iskoolarka helo etoobiya maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay waxaana rajeynayaa inay mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto ma waxaad ahayd ardaydii sanadkan ka qalinjibisay iyo dugsiyada sare ee somalilan haa ardayda iminka sanadkan ka qalinjibisay baan ka mid ah imtixaanka halkeed uga timid waxaan uga imitay magaalada dilaac magacaygu waa cabdinaasir xasan maxamed waxaana ka mid ahay ardayda ka qayb qaadanaysaa egsaamka deeqda waxbarasho ee nasiisa dalka etoobiya waxaanu rajeynayaa dhammaan ardayda galaysa imtixaanka insha alla guul waxaanu rajeynaa insha alla inaan wada guulaysano oon deeqdaa waxbarasho ka faa'iidaysano waxaanu ka soo baxay dugsiga sare ubaya binu kacab secondary school waxaana nahayna ardaydii dugsiga ku sarraysay insha alla waxaan rajeynaya inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto i t m oo bura inaan soo barto insha alla aan rajeynaya oon dalkayga kusoo laabto wuxuu qabto kadibna shirkadaha dalkayga shirkada ka mid aan aasaaso kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhallinyarada magacaygu waa amiin nuurtahaye oo ka mid ah ardayda imtixaan ku galaysaa maxaanay gobolka awdal oo waxaan ka mid ah ardaydii dhammaysay imtixaankaas ardaydii martay imtixaanka g c-ga sanadkii sanadkii aan dhameeyey waxaan iminka u diyaargaroobaya inaan imtixaanka ku guuleysta insha alla waxaan rajeynaya inaan ku guuleysan doono oo aan insha alla deeq waxbarasho keeli doono dalka etoobiya haashim sheekh cumar good v o a boorama